wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington oo aan toddobaadkan idinku hayo qayb kale oo ka mid a xusuusaha riwaayadihii caanka baxay ee banaadiriga ahaa ee siddeetamaadkii lagu soo bandhigay tiyaatarka qaranka ee magaalada muqdisho waxaa mar kale barnaamijka marti igu ah weriye maxamed aweys buudey boqorka bartamaha oo ah markhaatiga iyo xog ogaalka nool ee riwaayadihii banaadiriga ahaa ee xusuusta reebay madaxaaga waaye macaaney meeha wixii ikeeniha imudin waa ku soo maage magri iiga laafe miirkaygii aan dhaheedee muddo ii qabee muraadkayge duqa waa taqaanaa macaaney deeq badanaas rabaa ii dahab oo dembiil u qaadaaye daf inaan ku siiyo duurkaan kuula aadaa adna daawadey idaawe wow shaydaan buulow shaydaan buulow sheekeeed iidana waa ogeyd shan u yara ii sheegin sheekeeed waa ogeed yah marka waxaa dhan laashin cabdi cabdigaashanaa kalna iska lahaa shaydaan buulowna dhalinyaradii kale sida damac adduun waxaa iska lahaa dhalinyaradii wardhiigley runtii waxaa waaye fanka aad u fara batay fanki wuxuu noqday bad buu noqday halkaas xogaa ku yara hako damac adduun waxaa tiri waxaa lahayd dhalinyaradii wardhiigley waa xaafadii wardhiigley miya a dhalnida xaafada wardhiigley iska lahayd bal noo sharax aniga dhegeystayaasha waxaa laga yabaa inay ku cusub tahay damac adduun riwaayaddaas waa maqlay laakiin maxaa loogu riixay dhinaca dhalinyaradii xaafadda wardhigley warta macnaa ayagaa fikraddaas iska lahaa ayagaa kasoo shaqeeyey badanaa marka yusuf axsan yaa la dhihi jiray aniga naftarkeyga qeybaan ku lahaayo dhinaca jeliinka markii lasoo gaaro allah u raxmadee saaxiibkay nuur cusmaan jeete ayaan leeyahay bar markana dhinacii komida komikada riwaayadda damacadun waxaa idinku soo maqan nuur cusmaan jayte daawasho wanaagsan sacbis waaw waa soo istaagaa markaas xaggu kasoo galaa luuqama guddaaha hoostiisa kasoo baxo wuxuu leeyahay boqorka bartamaho gabadhkii sheeg boqorka bartamaho gabadhkii sheeg baradhan dhadhan dhan badambay ku dhacday misibiga baradham baramdham jeermaa cuntay masiixaas gabartii sheeg gabartii sheeg gabartii sheeg yacni gabarha xilligaas boobay oo cideeda way weydiinayeen oo meelaan geeyey la garan waayey tii buu kasoo dhigtay mataqaana oo dhinaca ee uu kusoo darsaday sheekadii marka dambe cabduloo dhan waxay noqday boqolka fartamo gabartii sheegay noqotay
maxaa laga wada sidaas
yacni xaggee gabartii aawa xaggee geysay gabadhii lama hayo adigu un baa taa hadalka imaanayo gabadhii waa laleeyahay yaa gabadhi sheeg badda may ku dhacday masluubiga jeermaa cuntay masiixaad gabartii sheeg saas gabadha gabadha gabadha la raadinaya markaa waa tuma ma siyaasaday ahayd waa gabar caalima nin mas-uul ahaa dhalo madaxda ka tirsanaa dalka xilligaasi kacaanka laakiin lama sheegayo aniga idaas jeclayno boqolka bartamo iyo boqolka bartamaha la dhihi jiray lama sheeg sheegi kara sheekada cajiib cajiib cajiib marka waxaan rabaa bal heesihii banaadiriga kuwa adiga sida gaarkaa kuu soo jiidan jiraan raba bal inaad caawa mid noo soo qabatid madaxaaga waaye macaaney meeha wixii keeniha imuudin waa ku soo maage makri iiga laafe miirkaygii aad aheedee muddo ii qabee muraadkayge duqa waa taqaanaa macaaney deeq badanaas rabaa ii dahab oo dembiil u qaadaaye daf inaan ku siiyo duurkaan kula aadaa adna daawadey idaawe wow markaasay leedahay duqi ii darnaay maa u dilaa daraada duqi Gacmaha waa ka darnaaye maanu dilaa daraadaada daraada ducamaan habaarka doortaaye daya meel kale dayo meel kaleeto deeq badan kaa baxaynin kuma daahinaysa caashacuude
ay ku soo laabto ay ku soo laabto caashe cabdo caashe cabdo meel uu codka ka gaari karay joogtaa dalka maraykanka ee dhinac ka joogtaa gobolka michigan waa salaamaynaa mar haddaad fustay
Jika lesku jogo, lesku jawaabni oo istiraahni jeclaan qaade. Jika lesku jogo, lesku jawaabni oo istiraahni jeclaan qaade. Jahadan mataale, jahil ma ku qaate jido ma ku jawaabaye. جهدان مكاتب جاهل ما فقد جيدهم وجوابه
madaxaaga waaye meeha wixii ikeen ha imoodin waa ku soo maage madaxaaga waaye meeha wixii ikeen ha imoodin waa ku soo maage makrigiiga dhaafee miirkeygiyaa dhaheedee muddo ii qabee muraadkeyge makriiga dhaafee kaa miirkeygiyaa dhaheedee muddo ii qabee muraadkeyge
ذهبي يا لولي قوم الدهر الكنور يو إداو ذهبي يا لولي قوم دور كهايد الكنور يو إداو دقائي بدور دائن لا قطعي أنا واقو دغانا دائما لا قطعي النواف وزغالا
duqawaad taqaanee deeq badanaas rawaa ii dahabkoo dambiil u qaaday duqawaad taqaanee deeq badanaas rawaa ii dahabkoo dambiil u qaaday dab inaan ku siiyo aduurkaakula aadaa ana daawadee idaadoye adabinaan ku siiyo aduurkaakula aadaa ana daawadee idaadoye
adii iila haddaa hal mar baa waxa dhacday inaan war heesnay cabdalla nuurudiin aan dhahay magaceeda aan dhahay axmed naaji sacad ayaa habeenkaas maqnaa showgii la dhigayay marka anigana xidhiidhintaan ahaa markaasaan dhahay axmed naaji caawa wuu maqan yahay shaqooyin kale uu yeeshay min fadlak foorida iyo buuqa dhaafa haddaad rabtiin idinka qofniga mid ah oo heesi kara caasi cabdo waa kan hal la heeso ha soo kaco haddii kale barnaamijka aan halkii kasii wadna caasi cabdo ku yeeraya idaa noo heesaysa adiga la heesay ay ku yidhahdeen haye markaasa tiyaatarka la heysay weydii caasha cabdo way kula joogtaa haye maxaa isla qaadeen isla heestaan aan la qaaday daado iyo dal nurshe ha daadooy dalursaas la qaaday cajiib cajiib cajiib marka ma lagugu fooriyey mise waa lagu shacbiyey dadkii oo dhan baa kursigii oo dhan ba waa laga istaagaa ku yidhi sacdis biis biis biis laba jeeraa lii bisay waa la yaabay inaad booskii soo gashood buuxisay waa khatar baa liyi war boqolkii fartanoo saaca walaaliyina waa laga yaabaysaa liyi xamdaad ma hoosgeysahay inaan hubsanaa usoo baxnaa lalahay wa wa wa maxamed awas mudday marka aad taagan tahay tiyaatarka aad taagan tahay oo macnaha ushii la tuuro aanay dhulka soo dhacayn oo la buuxo dadki lacag ay la soo baxeen oo riwaayaddii oon la bilaabin adiga aad soo istaagayso aad riwaayaddii xiriirinaysa sidee dareemi jirtay wallaahi runtii waxaan dareemi jiray niyow dareen waxaan dareemi jiray yacni in aan caawa yacni kalsooni buuxda u qabo noloshayda iyo raxmaddayda iyo mataqaanaa qalbigayga inuu yahay qalbi aad u faraxsan oo kacuur xanuun dhan oo ku haayo markaasi haddaad soo gasho ku daynaya sababtoo ah bulsho badan caafimaadkay leedahay adma waa taqaana caash aad baad umahadsan tahay marka riwaayadaha tusaale oo kale marka dadka ay ay ay fanaaniintan ay hoos ka soo qaadayaan inta badan hadda aweys khamiis oo kale hee hoosuu ka soo qaadi jiray heesaha ee luul jeelaani saasoo kale hoosay kasoo qaadi jirtay allah u naxariistee faadamo qaasin marna koray imaan jirta marna qaybta hoose kasoo qaadi jirta oo koraa laga jilaayay dadku dadku ma isweydiin jireen qofkan heesta jilaaya iyo qofkan kale codkiisa ay maqlaayaan dareenkay ka bixin jireen muxuu ahaa wuxuu ahaa runtii actionka gabadhan bixin doonto heesta la qaadayo iyo ninka heesayo oo godka hoostiisa ku jira iyo midka magaca heestaasi fanaanka godka ku jira ay jilaya ee codkiisii iska dhigaya inuu asaga yahay oo kale qofkii qaadayay intuu gabadhii isagoo kasoo horjeeda gacmaha sidaa leeyahay haddii aanay isku dhacaynin oo heestaasi codka fanaanka qaadaya isaga actionkii- actionkiisa ay iskeeni waayaan dadku markaas waxay dhihi jireen saaxiibkaa waxba ma hayo
Een, hadda markaan dib ugu noqdo heesaha luul jeelaani ay qaadaysay ee maarisa carbono oo jilaa cajiiba ahayd oo aada loo jeclaa telefishinka aan ka daawan jiray toos inaan u daawado ioma suurogeli laakiin telefishinkii qarankaa lasoo saari jiray iyadoo cajiib ahoo een, gartaan guddi onuge oo siday u jilaysa aan la malayn karin Marka- marka waxaan rabaa markaan aan telefishinka ka arkayno iyo marka tiyaatarka laga qaadayo ma kala duwanaayn mise jiliinku isla sidaasunbu ahaa laba qayb buu isugu jiray tiyaatarka eh, xilligaasi sida badan kaamariistayaal ma jirin oo la duubayo riwaayado badanoo waxaa jira maqalkooda mooyaane muuqaalkooda aana jirin taasee u sababahayd ayagoo la duubin marka way jirtaa mid mid dhif ah oo la duubay Eh, laakiin badankooda banaankaa lagu soo duubay oo sidaasay u badnaayeen ma garanta oo telefishinkii qaranka macnaha lagu kaydiyey Ah.
inkastoon ka xumaa in in hadda kaydkaasi uu aada Qaybta u riwaayadaha baaba'ay jilinka. Ah, riwaayadaha yacni eh, badankooda eh, dhinaca eh, maqal iyo muuqaalka badankooda lama duubi jirin xilligii hore ee kacanka marka waxa weeyaan waxyaabo badan oo kadib markii la sameeyo riwaayado badan oo qaar laga duubiyo qaarkood haddaa jiliyaashii jili jiray ee lagu yaqiinay kuwo aan ahayn ay jilayaan ayaa buuxa Eh,
garabkii ahaa waan isgargaarsane guri rooninkii ka gaarna noo go'aanahayn guri rooninkii ka gaarna noo go'aanahayn garabkii ahaa waan isgargaarsane guri rooninkii ka gaarna noo go'aanahayn guri rooninkii ka gaarna noo go'aanahayn gaatiyo garuun manaa laygu goodiyee kama gu'aaye gacalka waa ku guursahaa yogamuun manaa leegu soo gamee gaabsamaaye anuwa kuu soo kuntahaa gaatiyo garuun manaa laygu goodiyee kama gu'aaye gacalka waa ku guursahaa intaas ayaan toddobaadkanna dhegaystayaal kusoo xirayaa barnaamijka caweyska washington oo marti igu ahaa weriye maxamed aweys muudey boqorka bartamaha inta aan mar kale kulmayno macashi ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafno
Samaye anwa kusogunaha gaatiyo garuun manaa laygu goodiyee kama gu'aaye gacalka waa ku guursahaa duduniyogamuun manaa leegu soo game gaabsamaaye anawa kuu soo guntahaa
gaatiyo garanayay nii go'ey jire gobol xariir lagu dhigaa galladaada ahe guri barwaaqo lagu geeya galladaada ahe garanaaye inii go'ey jire gobol xariir lagu dhigaa galladaada ahe guri barwaaqo lagu geeya galladaada ahe gaatiyo garuun manaa leegu gootiye kama go'aaye gacalka waa ku guursahaa duniyoogamuun manaa leegu soogame gaabsamaaye anuwaa kuu soo ugahaa gaatiyo garuun manaa leegu gootiye kama go'aaye gacalka waa ku guursahaa